iyadaa mahadsantaa bilaajacelow walaalkay saacdiid baan ogsantamas uga raayte geedka abaarlamasaa imeelahaas marki hayka hiraabnama yaa garax kaldhaga kayaal haafadi wada jir yaa meel muqaaye yadhadhabeegsadi marka dadna ka dhaawacmeen dadna ka dhamadeen dhibaatadaas yada ayaa ku dhiidi haafad
khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca intee deerta siiye
khasaaraha niya alxamdulilah si walaan wal oo lahameleegin haayeen alxamdulilah ilaahay mahadis kule wayb waa gabirto dhalinyaro eh oo dadka oo macnaha dagaan gaarahay eh iyo kadamati dhaawac lama gofena jaraan marka xaafad wada jirna sideeda badaasan dhacdooyinka amase dhibaatooyinka milaada ku dhiyaay hanuuman badanayna waa markii inka horeysay dhibkaas ku dhiyaa kasay gudoomiye meelo walaa ku dhiyeen ma meel goob dad shicib ee degan yahay tay mise goob ku goob ku bedelan
goob shacab degani oo ganacsi eh oo muqaayid eh oo shaaha iyo cunto lakariyaa waay
warar waliba yo sheegahayaan in controolka laha ku galo magaalada xaafada wada jir ciidanka markaas landhiki qaraxa armoogaas ma ku jara
armoogaas way ku jira dhalinyarada ciidamada meelo ku guracalaayeen muqaayidaha intii goob ganacsiyu marka bamka nakii oo dhulka laka aasay maa geedo koree bacda lansaari kasay kasi saas daraadeed hamuula markaas kadib lansaabadi bam oo dhahagamay gaana ku gemi mahayna iyo dadka kamaleegaano dembiyada saareen waay dadka dhaawaca hadeeri arita dhimata ilaahay naxariisa gorodi dadka dhaawacmi ma dad ciidan ayuwa mise isla dadkii shacabka hayay muqaayida iyoona kubaal dhawaayo
ada ciidan marka jari waa shacab ambalaa meelo goob shacab ahayti goob oo saldhig wadajir dhow ahayti laamaga andhahay goob salaa ku dhiyaan iyo saldhigana marka xilligii gurcada ahayti dadka madinbilaha galeen lakuhubsadi iyo la taabaday ramuulkaas waana bacda oo muqaayida oo oo jikada masameeyay hayti oo golka kusheeyay lansaari gudoomiye cali miinada la saaray miila ma hiraabnimadii hiraabtan salaadiya la saaray mise wakti xalay haytiya la dhiki niyow sunankiyaasana dhowr bel kahor nagada korto isla halay nagada korto hiraablamadii ma nagada korto sula rajeeya mase qiyaasahayna walmaleega oo hadiyaari oo nimantii nabadgeedki hadiyaariyaan waaye markan gaabkana saasaan dhii walaalka xaafada wada jir sidaad in sheegtay may unku barana dhacdo noocan oo kale e haddana walaagii may banagadeeno wal ramuud lang adeegsida madii qaraxii dhii lanka arintaas sameeyo meelama ku dheerayna marka falalkaas dad isin hangabateen oo waktigan aad in sheeg korta jarte
arimo badan oo booliiska iyo qolaha amniga dad joogto mase kahaafad ahaan mase maamulkii lasukaashida ay jaraan laakiin fafaahin oo hadii lakugi karo waqtibala iyo dembigii lanhaay lahari karo oo caddeena maxay wada shaqaynta xaafadda wadajir dadka ka nool reer wadajir iyo weliba maamulka kika intee deersisiin
maamulka web waa dhankasta dhanka amniga amase degmada amase gobolka dhamaan mas-uuliyiinta degmada badhawo iska hirina taliyaha rugta iska hirina ciidamada booliiska wada shaqeeyana kuwa amniga kalena wada shaqeeyna dadka shacabka xaafadana
dadka shacabka xaafada dad degalan oo dhacdooyin sisadooda waba sii jirin oo sembirn is ilaaliyaw wali oo affirmation amas wali meelo oo dhibaato wadiyaal ay hakaagaan dad warsho dhabela ku halaawa
goobta muqaayida hayti hadda xaalada titiya iyo meel meela meelana dhawayti gooboy ganacsiga haayeen reed hangnagadena geeka ganacsiga kejo reedan furme mise weli sidii lankuroriyo
wallahi walaalkay meelo meel oo harun oo wahaysay baraka degani oo waybwada duhursa oo masaakin degani hayti oo nolol fadaw biyo fadaw bulshada iyo dadkii booliiska iskadhaa noolayeen wayba nimantanka gargaryaasha sidoodaba meelaha yaa koogalaayaan meelo bulshada anbadanta mase masaakinta anbadanta yaa koogeedayaan meeli wayba haysay meel haruntii amnigii andhow booliiskii oo dad masaakin a dhahoote deganyin haysay oo barakaca
gudoomiye xaafada wada jir meelo inka badan ee dadka hadeegamoobay abaartaha kuroori iyo xerooyin badan kalow marka arintan geeka dhiidi markii lakukooya tallaabada kale ee isin kaada doontaan arintanka eedan baristia mayata
walaalkay wayb waa walunasida oo adeena meelmiisaaran ma jiraan laakiin wayba rajeeyana inaysa gaare dadka bulshida oo dadka barakacayaasha ah iyo dadka xaafada inay lanwelba sii jignaada iyaal lanwiin waayeel oday amase hooyooyin dhammaan qof alla qofki wal oo dhibaataha maleedow ama galbishoshahna waan kuwacygelini inilan diyaar garowsanaada walaan gabashe oo dagargaba wal oo sembirmil oo toosan marxum ee qaabkaas ayaan sii jignin dadka waayahay eedaa mahadsanyihi guddoomiyaha xaafadda wadajir guddoomiyaha cali macalin xuseen oo in warama ayaa kaasay eedaa mahadsanto guddoomiya adi adi mudan walaalkay adi mudan